dalka maraykanka waxaa booqasho ku jooga wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan yaasiin xaaji maxamuud faraton wariyahayaga xuseen barre aadan ayaa wasiirka oo xarunta washington ugu soo booqday waraysi kula yeeshay waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeeddada safarka uu ku joogo washington run ahaantii ilaa imika muddo gaaban baanu joognay gebigii maalintii saddexaad muddadaas waxaanu aragnay dhowr iyo toban maxaato xafiis oo dowladda iyo koongareeska iyo hay-adaha talada iyo fakerkaba laga qaato ama tintaanka la yidhaaho in badanoo ka mid aanu aragno dhowr iyo toban gaadhaya maxaad ka wada hadasheen waxaanu ka hadalay waxyaalo badan oo khuseeya danaha somalilan iyo maraykanka iyo caalamkaba intooda badanna si fiican oo runtii nuxur badani ku jiro ayaanu uga wada hadalay ama aanu isugu afgaran inkastoo xilka ku cusub tahay haddana mucaaradku waxay idinku eedeeyaan oo xukuumadda ku eedeeyaan inay ka gaabisay siyaasaddii arrimaha dibadda sidaad u aragta arrintaas wallaahi uma arko inay sidaas arrintu tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan waxaan qabaa wixii xil ahee ka saaranaa ka saaraa arrintaa inay inay bogatay oo qabatay in alaaliyo intii haatan maxaato ay loo baahnaa hadday tahay inay caalamka gaadhsiiyaan qadiyadda somalilan iyo inay ka dhaadhiciyaanba iyo wixii iskaashi ahaa ee xil ka saaraaba inay gudatay baanu arkaan doorashooyinka somalilan dib ayay u dhaceen sidee haddaba beesha caalamka iyo dalalka idinka taageera doorashooyinku u arkeen arrintaasi arrintaa doorashooyinka wadamada naga taageeraa way la socdaan si wanaagsan bay ula socdaan arrintaa oo xogogaal ugu yihiin dhowaanna way tageen dalkay tageen hay-adaha ugu badan ee naga caawiya oo kuwa reer galbeedku ay ka mid yihiin waxaanuna u aragnaa in isfahan badan laga gaadhay arrintaa guud ahaanna wixii khilaafa ama isafgaran waaya arrintaa ka jiray dalka gudihiisu iminka meel wanaagsan bay marayaan waxaanu aragnaa kuwo la xalili karo oo heshiis laga gaari karo oo aan markaa arrintii dib u dhaca ee wax laga qaban karo dowladda federaalka soomaaliya waxay ku baaqday in dib loo soo nooleeyo wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya u dhexeeyey arrintaasi maxaa idinka qorshaysan somalilan mar kasta diyaar bay u ahayd iyada iyadu marra kama horimaan mana diidin kamana gaabin arrintaas mar walba diyaar bay ahayd inay soomaaliya wada hadlaan oo ay miiska isugu yimaadaan oo dhinac waliba soo bandhigo wixii qorshaah ama talaah ama fakera uu haya arrintaa ku saabsan dowladda maraykanku waxay ku dhawaaqday in xafiiskoodii arrimaha soomaaliya ay u rarayaan muqdisho idinkuna markaad maraykanka la hadlaysaan waxaad tegi jirteen inta badan xafiiska nairobi oo u qaabilsanaa guud ahaan arrimaha soomaaliya ma laga yaaba mustaqbalka inaad safaaradda muqdisho ku taalla ad tagtaan taas lagama yaabo ma dhici karto malayn maayo in saa ma raba ay dhici karto dowladda maraykanku wadahadal dee iyadu haddii meeshii aan isugu imaan jiray ay ka guurto iyadu xamar tagto iyaday u taallaa sidaa aanu isu arkayno meeshii kale ee aanu ku wada hadli karno oo waanu tegi karaa iyana way noo imaan karaan hadday doonayaan laakiin inaanu xamar isugu nimaadnaa waktiga kan wax suurtagala u muuqda ma aha maxaa idinka hortaagan waxaa naga hortaagan soomaaliyaanu khilaaf naga dhexeeyaa oo aanu ishaynaa annagoo dhammaysano taasoo ay maxaato ay meel istaagta mooyaan ka horna dee ma dhici karto inaanu isugu nimaadno waa tahay san ka warqabno bariga afrika waxaa ka jira isbedello fara badan oo hormood u yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya somaliland arrintaasi ma saamayn kartaa isbedeladaas
isbedelada afrika ka dhacaya ama geeska afrika ka dhacaya annagu ilaa iminka uma aragno wax dhibaato ah waa soo dhoweynaynaa waxaan u aragnaa inay kuwa loo baahan yahay ay ahaayeen haddiise annaga saamayn aanu iminka ka welwelsannahay oo waxna yeeli karta ama annaga lidnagu ah oo aanu aragnaana ma jirto laakiin awalla xidhiirka naga dhexeeya annaga iyo etoobiya iyo ama dalalka kulligoodba wuxuu ahaa mid ku dhisan danaha layska leeyahay mid cidna gaaruma ahayn oo mid markaa haddii danaha laga baxo dee dal waliba dantiisa si ku gaari lahaa ayaa u taala laakiin ilaa iminka annaga wax dhibaataa uma aragno intaa isbeddelku dhacay kadib waa sidee xidhiirkiina idinka iyo etoobiya aad buu u wanaagsan yahay annagu si aanu aragno robaganda badan iyo waxyaale laga sameeyey baa jira dacayaad uun xogayadaa maxaa to waxaa ninkii safiirka u ahaama meesha dalka u joogay oo laga bedelay baa jirtay lixdan nin ama lixdan safiir oo etoobiya ay dibadaha dalka adduunka ka soo celisay oo ay dib dalka ugu soo celisaba uu ka mid ahaa kaasaa dad badan u tarjunteen oo u arkeen mid dhibaata ku jirto oo xidhiirkii waxyeelaya anagu taaba ma aragno wayna wuuna soo socdaa dadkii lagu bedeli lahaa way soo socdaan qaarkood already staafkiisii wixii la bedelay waa yimaadeen bedelkoodii kii madaxda ka noqon lahaa ama safiirka ka noqon lahaana waa soo socdaa waana sugaynaa laakiin wararka qaar baa sheegaya in hoos loo dhigay maqaamkii aad ku lahaydeen xafiiskii aad ku lahaydeen adisababa ma jiraan wararkaas waxaa laaliya wax ku jiraa puntland aad buu usii kordhay xafiiska iyaga wax isbedela iyo wax hoosu dhigaa dacaayaadkaasu bay ka mid yihiin arrintaasu ka mid tahay
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo stuudiyaha v o a magaalada washington ugu warramayey waryahayaga xuseen bare aadan